galab wanaagsan dhammaantiinma meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha juun ay tahay sagaaliyo toban sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka yurub oo lagu wado inay wadahadal la galaan dhigooda dalka iiraan booliska victoriana waxa ay xireen oo soo qabteen nin labaatan iyo toddobo jira oo lagu eedaynayo inuu gaari toyota lankurusara dhex mariyey oo ku dhex waday dukaamada waaweyn ee markaasi northland la yidhaahdo dalalka yurub ayaa wada tallaabo ay ku doonayaan inay wadahadal la galaan dalka iiraan iyadoo la qorsheynayo in wadahadalladaasi dhex maraan wasiirada arrimaha dibadda britain jarmalka faransiiska iyo dhigooda dalka iiraan ilawareedyo ayaa warbaahinta reuters waxa ay u sheegeen in wasiiradani marka hore ay diblomaasiyiinta midooda yurub kula kulmi doonaan magaalada jeneva ee dalka switzerland ka hor inta aysan wadahadal la wadagelin dhigooda dalka iiraan waa wasiirka arrimaha dalkaasi iyadoo la kaashanaysa dowladda maraykanka ayay yurub isku dayeysaa inay ka xaqiijiso dalka iiraan inay ballanqaadayaan in barnaamijkooda nukliyeerka uusan noqon mid loo isticmaalo hub ahaan ee loo isticmaalo oo keliya dano rayid ama in tamar laga sameeyo dagaalka u dhexeeya iiraan iyo israa'iil ayaa cirka isku shareeray iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres uu soo saaray codsi uu ku doonayo in labada dhinacba isxakameeyaan madaxweynaha ruushka vladimir putin waxa uu ku booriyey madaxda adduunku inay ka qayb qaataan sidii loo soo afjari lahaa colaada u dhexaysa iiraan iyo israa'iil laguna xaliyo qaab labada dhinacba danahooda lagu fulinayo isagoo ka hadlayay kulan warbaahinta caalamku ay isugu yimaadeen ayuu maer putin waxa uu sheegay in ruushiya ay boos fiican ka joogto inay ka qayb qaadato kana caawiso sidii xal nabadeed looga gaari lahaa colaadaasi israa'iil iyo iiraan iyadoo colaadda israa'iil iyo iiraan ay weli sii socoto maalintii toddobaad falastiiniyiinta ayaa cabsi weyn ka qaba in dhibaatadooda adduunku iska iloobay iyadoo dilka loo geysanayo dadka falastiiniyiinta ee khaza ay sii socoto maalintii arbacada ahayd saraakiisha caafimaadka khaza ayaa sheegay in israa'iiliyiintu ay ugu yaraan boqol iyo afartan falastiiniyiina ku dileen khaza labaatan iyo afartii saacadood ee ka horreeyey saraakiisha ku sugan cisbitaalka naasir ayaa sheegay in qaarkood la dilay iyaga oo teendhooyin gabaad ka dhiganaya halka kuwo kale xabad lagu furay iyagoo isku dayaya inay gargaar cunto raadsadaan booliska victoriana waxa uu sheegay inay xireen oo soo qabteen nin iyo toddobo jira oo sida la sheegay gaari toyota lan crusara dhex geliyey xarun dukaanoo weyn maalintii arbacada ahayd booliska ayaa ku eedeynaya in gaarigan ninkan uu watay uu ahaa mid lasoo xaday uuna dhex mariyey shopping centerka northland ee ku yaala xaafadda breston isagoo isku dayay inuu booliska ka baxsado ama ka cararo ninkan ayaa saaka laga soo qabtay bariga magaalada melbourne cidna kuma dhaawacmin gaarigaasi ninkuu shopping centerka geliyey booliskuna hadda cid kale uma raadinayaan arrintaasi baarlamaanka britain waxa uu u coodeeyey inaan dembi laga dhigin haweenku inay ilma iska soo ridaan england iyo wales iyadoo ay soo baxayaan walaac ku aadan inay sii badanayaan haweenka ay boolisku baarayaan waayihii u dambeeyey in haweenku ilma iska soo ridaan ayaa la ogolaa ama sharci ka ahaa england iyo wales muddo lixdan sana laakiin haweenka waxaa loo ogolaa oo keliya inay uurka iska soo ridaan haddii ilmaha uurka ugu jira ay ka yaryihiin labaatan iyo afar toddobaad sidoo kalena ay haystaan ogolaansho laba dhakhtar ay ogolaadaan in ilmahaasi lasoo rido hase yeeshee haweenka ayaa dacwooyin dembiya wejihi karay iyo weliba xarig abad haddii ay go-aansadaan inay ilmaha iska soo tuuraan kadib markii uurkooda uu dhaafo labaatan iyo afar toddobaad sadaasha hawada berito oo jimca magaalada melbourne waa cadeed iyo lix iyo toban digrii sidnina inta badan waa cadeed iyo toddobiyo toban digrii halka australian dollar waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo doolarka maraykanka ah